wacanoo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka martida microfoonka barnaamijka martida microfoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah xildhibaan maryan cariif qaasim oo ka mida guddiga dib u eegista dastuurka waxaan wax ka weydiin doonaa isbeddelka qaar ka mida qodobada dastuurka doorashada soo socota iyo soo xulista xubnaha baarlamaanka marka ugu horeysa xildhibaan maryan kusoo dhawow idaacadda v o a waa dhawahay waana mahadsantahay su-aasha ugu horeysa n raba inaan ku weydiiye waxay tahay waxaa la sheegaa in dastuurka qodobo laga bedelay maxaa ka mid a qodobada ugu waaweyn ee isbeddelka lagu sameeyey dastuurka
annaga horta guddi ahaan guddiga waxaa la yidhahdaa dib eegista dastuurka ee baarlamaankana la yidhaahdaa waxaa nala shaqeeyaa guddi muxua madax bannaan oo isaguna dib eegista dastuurka ka shaqeeya ayaan ayaan mataana nahay marka waxaan samaynay koowaa ka bilownay cutubka koowaadaan ka bilownay ilaa cutubka shan iyo tobnaad waa ka wada shaqaynay wixii laga bedeli lahay waa ka bedelnay wixii ra'yi lagu dari lahay waa ku darnay wixii optionis iyo xataa xulashooyin la keeni lahayna waa keennay marka kulli dastuurkao dhan gees ilaa ka gees waa kasoo wada shaqaynay qodobada aad is leedahay waxaa tiri qodobo masiiriha ku jira hal iyo laba maxaa ka mid a qodobadaas qodobada masiiriga ugu muhiimsan waa qodob saddexda qodob oo quseeya saddexda cutub oo quseeya saddexda hay-adood oo maxay ahayd dalka u taliya waa hay-adda baarlamaanka waa hay-adda muxuu ahaa muxuu ahaa garsoorka iyo hay-adda fulinta saddexdaas hay-adood waxa quseeya masiiriya la yidhahdaa maxaa yeelay haddii saddexdaas hay-adood shaqadooda sidii loo qaba lahay wax ka khaldamaan oo ay wareeraan dalka oo dhanaa khaldamaayo haddii sidii looga shaqayn lahay saddexdaas hay-adood ay waxayna saxab tahayna dalka dhan ayaa hagaagaya marka xooggeyna waxaan saarnay inaan saddexdaas hay-adood si fiican uga shaqayno waxaa jirtaa qoraalaa sameynaysay dhowr maqaaloo kala duwan oo dastuurkana ku xiriira ayaa qoraal ku samaysay haddii aan mid kamida soo qaado waxaa kamid ahaa mid aad uga hadlaysay soomaaliya in ay federaalka ku wanaagsan tahay inay dowlad federaal noqoto oo maamul goboleedyo ku salaysan iyo in nidaam hal dowlad ah oo dowladda dhexa ay qaataan marka aad saas leedahay maxaa kuu muuqday oo dhinaca dastuurkana la fiiriyo iyo soomaalida marka la fiiriyo xilliga hadda lagu jiro qodobkaas ma ma ma saameynaya soomaalida ma yahay mid ku habboon nidaamka gobolaysiga xilligan horta baarlamaanka aniga aan ku jiro waxaa la yidhaha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya dastuurka aan ka shaqaynayana waxaa la yidhaahdaa dastuurka federaalka ee soomaaliya marka malihi markaan wax qoraayo kama wado wixii lagu heshiiyey ama wixii soomaali rabta waxa laga bedelo ulama jeedo mararka badan qoraaladeedu waxay quseeyaan inaan dadka fahamsiiyo federaal muxuu yahay muxuusan ahayn haddii federaal uusan jirin sida kaloo dowlad loo samaysan kara maxay tahay maxay tanu ku fiican tahay maxay tanu ku xun tahay waxaasaan dadka tusaa waxaan isku dayaa inaan dadka soomaaliyeed baro habka ugu fiican oo dowladnimadoodu ku soco karto inay iyaga tartiib intay uga fikiraan go-aanka gaaraan maxaa yeelay dastuurka annaga hadda aan ka shaqaynayno waa qabyo waa dastuur qabyo ohoo la wado weli oo aan dhammaystirmin oo shaqo kale u dhiman tahay waaye marka waxaasaan is leeyahay dadka u macneeyo markay leeyihiin federaal aan rabnaana yaysan iska jeclaanin oo federaal iskaga waalanin markay leeyihiin federaal ma rabnana yaysan federaal iskaga nicin waa nacay keliya hadday nacayaanna wax si cilmiyeysan ha u nacaano hadday jeclaanayaanna si cilmiyeysan ha u jeclaadaan tusaale ahaan soomaaliya dhowr iyo labaatan sano ayaa dagaalo ka jireen dibu heshiisiin waxaa la yidhaahdaa weyn oo dadka soomaaliyeed ay isku cafiyaan ma aanay dhicin inkastoo marar badan shirar loo qabtay nidaamka federaalka dad badan wuxuu u arkaa inuu yahay nidaam kala fogeynaya beelaha wada degan oo ama qabiil u kala fogeynaya ama deegaan u kala fogeynaya taas inta aad dib u eegista dastuurka ku jirteen ama waayo aragnimadaada kale soomaaliya ma idiin soo baxday horta waa annaga waa ka hadalnay anigu qoraalkaygaas oo hadda aan ka qoray federaalku waxaa idhi ma khayra mase mase waa shar ayaa la yidhaha artikalka aan ka qoray maqaalka aan ka qoray marka markaan saas leenahay waxaan rabnaa dadku inay si fiican u fahmaan horta federaalow maxaa taha federaal anaga maba naqaano inaan barnaa u baahannaha dowlad unitary oo hal dowlad ah oo waxa dhan ayada isku xukuntana waa tii naga duntay oo shaqay weyde marka hadda waxaa laga hadlaayo waxa waaye ma tii naga duntay ayaan toosinaahoo sida hore si dhaanta ka dhignaa mase waa guurnaahoo si cusub oo hadda aanan aqoonan aadnaa oo wax ka soo bixi doona aan la aqoonin miyaan aadnaa inay soomaalida iswaraysato ayaan ugu talagalay maqaaladayda su-aal waaye dhinaca ugu xunna waan sheegayaa dhinaca ugu fiicanna wax kasta waa sheegaya saan haddii layidhaha saanna waa jirtaa saanna waa jirtaa qofka soomaaliga ow adiga maxaa kula habboon waxaan rabaa dadka akhristayaasha ah oo maqaaladayda akhrista inaan jaanis siiyo intay ku fikiraan sida ugu fiican dalkooda ay ayagu sheegtaan maqaaladayda sababta kaleto aan u sameeyey waxa waaye dadka soomaaliyeed dastuurkooda ma yaqaanaan dastuurka aan haysanno hadda ma yaqaanaan waxa ku dhigan ma yaqaanaan meesha dastuurkaanu u wado ma yaqaanaan ummadda soomaaliyeed xaq waxay u leedahay inay barato dastuurkooda halhal u xafido waxa ku dhigan ay ogaato ma khaladaa mase waa saxaa ay garato ma danaa mase dan ma ahana ay garato warkayga halkaasuu ku jihaysan yahay waxyaabaha kaas waxaa ka mid ahaa arrinta ku saabsan jinsiyadaha dastuurku yuu dhigayaa inuu soomaaliya maxaa qofka soomaaliga ah soomaalinimadiisa loo xaqiijiya laga rabaa
horta dastuurka soomaaliya oo hadda noo qoran midka cusub oo dastuurka cusub waxaan dhihi lahay sharciga jinsiyadda ee ku qoran hadda dastuurka weli lama soo saarin qodobka hadda ka hadlaaya jinsiyadda wuxuu siinayaa si guudo uga hadlaa jinsiyadda laakiin si fiican ma uu macnaynaayo waxaa jinsiyadda soomaaliyeed aada loogu macneeyey sharciga kun sagaal boqol lixdan iyo labadii soo baxay ee dowladdii rayidka ay soo saartay sharcigan cusub weli looma laguma macnaynin su-aalaha aniga aan keenayo marka aan mataqaanaa dadka aan waraystay aan soo dhegaysto ama anigaba maskaxdeyda ku soo dhici kara waxa waaye waxaan rabaa dadku soomaaliya way burburtay dowladda hore waa naga burburtay wadciga aan ku jirno kuma jirno wadcigu waa wadci cusub soomaalidu waa soomaali cusub ummaddu waa ummad cusub dadku waa dhallinyaro boqolkii toddobaatan shacabka soomaaliya dhallinyaro waaye in inta lees weydiiyo la yidhaahdo sidee idinka jinsiyadiina inaa u samaysatiin la rabaa waxaan rabaa marka inaan dadka artikalka akhriyey oo qaarkood eedayn ii soo diray aan u sheego soomaaliya jinsiyadeeda sideedaba jinsiyadda adduunku laba nooc ay ku salaysan tahay midna waxaa la yidhahdaa dhiig iyo dhalasho midna waxaa la yidhaahdaa dhul iyo ku dhalasho jinsiyadda soomaaliya waa dhiig iyo dhalasho tan dhulka iyo ku dhalashada ah qofka u gartay ma jirto ma jirto mana jiri doonto tii horena ma ahayn tan hadda soo socotana ma jirto laakiin waxa lees laga hadlaayo waxa waaye maxay yihiin maxay aheeda waxa lagu xidhaayo maxay yihiin shuruudda ku xirmaaya inaa adiga jinsiyad soomaaliyeed heshid maxay tahay waa waxa laga hadlaayo ma ogiye soomaalidu inay dhalasho iyo dhiig tahay shaki kuma jiro taas qofki si fiican u akhriya artikalkana waa garanaya tusaale ahaan waxaa jirta waxyaabo badan oo dastuurka hadda jira aan ku qornayn laakiin la yidhaahdo ha laga soo qaadato dastuurkii hore lixdankii marka ma la dhihi karaa meelaha laga soo qaadanayo lixdankii waxaa ka mid a arrintan hadda aad leedahay dhul iyo ku dhalasho kuma jirto dastuurka cusub dastuurka cusubna kuma jirto kii horena kuma jirin soomaalidu sideedaba ku dhalasho dowladaha qaata kuma jirto dowladaha carabta oo dhanna ma aysan qaadan dowladaha laga shacabka badan oo isla shacab badan ayaa mataqaan maxay aheyd dhinacyada idinka soo geli doonana maba qaataan dowlad waxaa qaadatay sida ameerika oo kaleete dhul aad u weyn haysata dhulkeeda inuu soo camir ma rabto waxay qaadaneen dhul ku dhalasho cunuga maraykan ku dhasho automaticamente maraykan uu noqonaya waxaa soomaaliya mana qabi karto mana qabno dadka soomaalidana maba arrintaas ma ogolaba soomaalida maxay dhalashadoodu waa waxaa la yidhaahdaa dhiig iyo u dhalasho waay dhiigga iyo dhalashada marka la rabaa in la macneeyo yaa soomaali ah yaan soomaali ahayn qofku xagoo ku dhashay dalka ma ku dhashay maska dalka dibaddiisa ku dhashay haddii dalka gudihiisa uu ku dhashay xuquuqdiisa intay la eg tahay haddii dalka dibaddiisa uu ku dhashay xuquuqdiisa intay la eg tahay soomaalida qaxday ee dalka ka qaxday ee dibadda ilmo uga dhasheen ilmahooda maxaa laga yeelayaa waxaas waa waxa laga hadlaayo ma ogiye maaha yacni in la leeyahay maxay ahayd sida dadka qaar hadda u macnaysteen in la leeyahay waxaa jira dhul iyo ku dhalashadu waxay keenaysaa hadhow in dowladaha dariskeenna ilmahooda ama intay iska imaadaan ilmo ku dhalaan meeshii dalkaba nagala wareegaan waxaa soomaalida horey uga gaashaamata waa mahadsan tahay xildhibaan maryan waxaa jirta nidaamka lagu soo dhisay dowladda hadda jirta sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobanka qayb baa ka ahayd waa u soo joogtay waa ka soo shaqaysay hadda waxaa la marayaa marxalad la mida tii waxaa la filayaa dowladdan waktigeeda agoostu ku egyahay hadda sida ay wax yihiin agosto maxaa dhici kara ma la fili karaa in nidaam cusub oo nidaam dowladda hadda jirtaa bedela bedesha uu soo dhasho wallaahi su-aashaas xukuumadda laftirkeeda ay ku ficnaalad in la weydiiyo oo ayagaa ogsiday wax qorshahooda iyo brograamkooda u wataan laakiin culayska arrintaas in la fuliyo oo bisha ogost sagaal iyo tobankeeda baarlamaan cusub ou yimaado waa culays aad iyo aad iyo aad u culus oo dadkayna bannaanka jooga ama qofkii baarlamentariya ama ummadda soomaaliya dhan u muuqda waayo haddii marka la waayo arintaas ayaan dhawood annaga qodobka lixdamaad ayaan ku samaynay waa isbeddel ku samaynay oo dastuurka sababtaan ugu samaynay waxaan ka baqanay in agost sagaal iyo tobankeedana baarlamaan la waayo baarlamaankii kaleetana sida sharciga ku dhigan oo dhammaado agost labaatankeeda marka waxaan dhahnay baarlamaanku wuxuu dhammaanayaa markii baarlamaan asaga la bedelo bedelo la keena maxay tahay arrintaas macnaheeda dalku ma ahaa karo waxaan waa hay-ada waa institutionist waay dalku ma ahaa karo hay-addii mataqaanaa baarlamaanka ama hay-addii dowladnimada siday inay maalinta dambe intay iska baabado iska dhunto oo meel cidlaa iska iska jooga ma dhici karto ama tii horaa joogayso sii haynaysa ama mid tan cusub oo timaadaa qabanaysa labada in wax u dhexeeya adduunyada meelay ka jirta male ciddi annaga nagu tiri ha yeelinina saas oo waxaad ula jeediin extension iyo wakti dheeraysataa kashaa ka wadiinna waa ka diidnay waa ka diidnay waxaan dhahnay wakti dheerays iyo meeshaan waxaa yaala maxay ahayd god vote wax void waxa lagu yidhaha ama vacuum waxa la yidhaha ayaa yaala labadaan aan intaan isu keenno caqli la nimaadno wax labadaan u dhexeeya aan nimaadno annaguna ma doonayno baarlamaanka inuu cidlo noqdo oo oo dowladdii ay baaba'do iyadoon dowlad kaleetoo bedelaysa aysan jirin adinkana ma ogoliin ma ogolidiin inaan annagu dheeraysanno iska sii joogno marka markii dambe sharcigaas inaan bedelnay noqoto qodobka lixdamaad inaan wax ka bedelno oo aan dhahno baarlamaanku wuu sii jirayaa ilaa baarlamaan asaga bedela laga helo waxyaabaha maamulada qaar ay ku doodaan waxaa ka mid a in xildhibaanadiina baarlamaanka ay xaruntooda muqdisho tahay aad isbedelo badan dastuurka ku samaysata ku samaysaan iyadoo aan la wargelin dadka kale soomaalida ha ay qusay waxaa ka mid ah hadda qodobka aa sheegtay ee lixdanaad oo ah in halkii la dhihi lahaa baarlamaanku waqtigiisa muddadaasuu ku ogyahay in la yidhi waxa uu baarlamaanku ku egyahay marka baarlamaanka lala soo dhiso muddadeeda marka ma mala dhihi karaa taas waa waxyaabaha madmadowga keenaya in xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada marar badan uu xumaado maya mashaakilkii jira waxa waaye maamul goboleedyadu baarlamaanadooday leeyihiin sharciyadooday leeyihiin laakiin heerka ay joogaan waa heer maamul goboleed annaga laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xildhibaanaan nahay waxaan wakiil ka nahay dowladda qaranka soomaaliyeed ayaan wakiilla ka nahay wakiillo markaan ka nahay waajibkayna ayaa waxaa ka mid ah inaan wixii aan isin idhaahdo danta qarankay wax u dhibaysaa inaan wax ka qabanno baarlamaanku cidna kama baryaayo cidnana ma weydiisanayo inuu ku sameeyo isbeddel article uu isleeyahay qodob qodobkan wuxuu keenaya berri soomaaliya u dhibaato u keenaya cidna inaan weydiisano loogama baahna sharciga annagana sii waa waajibka waajib sharci ohoona saaran waayo n waa maasan tahay xildhibaan marin waxaa jirta in dumarka hadda loo qoondeeyo boqolkiiba soddon in ay baarlamaanka ku yeeshaan dhismi doona waana og tahay marar badanoo hore oo lagu heshiiye ma aanay dhicin maxaa isleedaha hadda waa uga duwanaan doontaa baarlamaanadii hore loo soo dhisay ma heli doonaan dumarka boqolkiiba soddonka loo qoondeeyo
wallaahi aniga arrintaas dhowr jeeraan ka hadlay boqolkii soddonka qoondada ah sharci ay cogsan tahay oo dhahayo gabdhaha hala siiyo boqolkii soddon ma hayno dastuurka annaga waa ku dari weynay maxaa yeelay boqol siddeetan iyo afar cod arrinta haweenka ma loo helaayo waa arrin culus oo qayb dadka ka mid ah baarlamaanka qayb ka mid ah ayay qusaysaa marka number intaas la eg ma helayno waxaan ka hadalnay oo aan soo jeedinay ra'yi ahaan in sida maraykanka oo kaleeto waxaan affirmative actionka la yidhaha oo sharciya inay wasaaradda haweenka ay soo suubiso oo lasoo marsiiyo golaha wasiirada oo markaas nambarka iyo tirada loo baahan yaha waa ka yaryahay baarlamaanka annagu marsiino ilaa saacadan lama keenin oo arrintaas ma suurta gelin marka ilama sahlana boqolkii soddon qoonte qoonda ah in gabdha la siiyo aniga ma ila sahlana waxaan dhihi lahay weliba aan dowladda ku celi lahay oon dhihi lahay haddii boqolkii soddon la gaaro waa rakaroori oo waa khayr boqolkii afar iyo toban waayo hadda inta ku jirta baarlamaanka boqolkii afar iyo tobankaas waxaan soo jeedi lahay dowladdu ha isku daydo inay marka hore taas xajiso oo aan gabdhaha laga xoogin oo laga qaadanin oo weliba la yidhaahdo kursi gabaru ku fadhida nin laguma fariisi karo dowladda waa inay sharci saas soo saarto ama war saas ay soo saarto maxaa yeelay iska dhaaf boqolkii soddon in la helo iska daaye boqol iyo boqolkii afar iyo tobanka hore hore u jirtaaba hadda dagaalka taagan yaho lagu haystaa maxaa ka mid a caqabadaha aad u aragteen inaanu baarlamaanka isku raaci karin boqolkiiba soddon in sharci laga dhigo inay dumarku qaataan maadaama qodobada lagu heshiiyey ay ka mid tahay wallahi arrinta horta dhaqan waaye arrintan waa arrin dhaqameed arrin sahlan maaha arrin dhaqan ka timid waaye arrin dhaqankii soomaalida ka timid waaye gabdhaha in nambar la siiyo oo sano kasta xoogaa yar loogu daro oo sano kasta la kordhiyo waa iska imaan doontaa maxaa yeele dadku waa sii bislaanayaan waa lasii ilbaxayaa gabdhaha in wax la siiyo maalinba maalinta ka dambaysay soo fiicnaa doontaa laakiin haddana sanka gelis inay ku imaanaysa shaki weynaa iiga jira waxay ku imaanaysaa in wixii dadkii la dhacsiiyo wixii in laga hadlo brobaganda fara badan iyo faafin fara badan la suubiyo maxayd gabdhaha lasoo saaraya xataa la fiiriyo gabdhaha nooca ay noqonayaan iyo waxaas la fiiriyo si fiican looga shaqeeya arrintan u baahan tahay boqolkii soddon ayaa la yidhi boqolkii soddon ay hore ka noqonaysaa aniga ma filaayo inay arrintaas dhici karto hadday dhacdana ragga soomaaliyed waxaan leeyahay khayr ilaahay idin siiyo waa ducaysantiin iyo barako yaysan iska dhaaf boqolkii soddon ee afar iyo tobanka ama shan iyo tobanka hadda gabdhuhu aysan yihiin yaysan ka xoogin hadda waxaa lagu jiraa july agost waa soo dhowdahay xilli doorashaa la geli doonaa ololaa bilaaban doona soomaaliya dowlad sidee ahaa isleedahay waa heli doontaa sanadka soo socda soomaaliya horta anigu dadka dibadda ku nool oo diaasborada aad iyo aad ayaan fikirkooda uga duwanahay maxaa yeele aniga waxaan joogaa soomaaliyan dhex joogaa soomaaliyan dhex joogaa waxaan leeyahay isbeddel waa dhacay mar kasta oo dowladu dhalato dowladdaas dhalato tii hore way dhaantaa midaa baxaysa mid kalaa imaanaysa tan timaada tii hore way dhaantaa mid kalaa baxaysa mid kalaa imaanaysa tan imaanaysa tii hore way dhaantaa dowladdan tii ka horreysa waa ka fiican tahay tii ka horreysana tii kasii horreysay ka ficneed tii kasii horreysana tii kasii horreysay ka ficneed oo dalku isbeddel waa ku socdaa laakiin waa isbeddel tartiib ah waaye isbeddel bum ah ma aha qofka marka soomaaliya jooga maalin ilaahay keena wuxuu dareemayaa wax yar wax yar oo dalka ku soo kordhay habeen aniga waxaan arkay iyadoo qashin laga qaada jidka la nadiifinayo la dhaqaayo qashinna laga qaadayo iyo istaajiyaan dhaa baabuurka inaan arkaan rabin ila waxaa ogaa iyadoo qashinka la qaadi karin oo nin leeyahay anaa iskale qashinka lama qaadi karo lacagaa laysiinaa si qashinka loo qaado marka way isbedelaysaa dowladdu maalin kastay issoo bedeshaa tanu ta kale waa tan hadda jirta tan cusub oo dhalan doonta waa ka fiicnaa doontaa tan hadda jirtana tii ka horreysa way ka fiicneed aada umaadsantah xildhibaana maryam inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida microfonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahayd xildhibaan maryan cariif qaasim oo nagu soo booqatay stuudiyaha v o eda ee washington kana intaan dib damba ugu kulmi doona barnaamijkan oo kale nabad